madaxweynaha dowladda masar maxamed mursi ayaa xalay sheegay in tallaabo kasta dowladdiisa ay u furan tahay si loo difaaco saamiga dalkiisa uu ku leeyahay biyaha webiga niilka laakiin waxa uu meesha ka saaray in masar ay doonayso dagaal maxamed mursi madaxweynaha dalka masar ayaa hadalkan ka sheegay kulan xalay ay isugu yimaadeen inta badan axsaabta siyaasadda ee dalka masar iyo qaybaha kale ee bulshada masar kaasoo looga hadlayay dhibaatada masar uga imaan kara biyo xireenka webiga niilka oo dowladda ethoobiya dhismihiisu ay bilowday madaxweyne mursi oo xalay kulankaasi ka jeediyey khudbad dheer ayaa si adag u sheegay in masar aysan aqbali doonin in la taabto amnigeeda dhinaca biyaha ah أؤكد لكم على أن جميع الخيارات أمامنا مفتوحة في التعامل مع هذا الملف احنا أكدنا عشرات المرات أن المصريين بثورتهم جاءوا برسالة سلام maxamed mursi ayaa yidhi waxaan idin xaqiijinayaa inay noo furan yihiin tallaabo kasta oo aan kula dhaqmayno feelka webiga niilka waxaan horay u sheegnay tobaneeyo mar in dadka masaarida iyo kacdoonkaba inay la yimaadeen fariin nabadeed annagu ma nihin qolyo dadka ugu baaqaya dagaal laakiin ma ogolaanayno in la handado amnigeenna dhinaca biyaha ama dhinac kasta لسنا لسنا دعاة حرب ولكننا لا نسمح أبدا بأن يهدد أمننا ما أيا كان أو غير ذلك madaxweynaha masaarida ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisa ay qadarinayso horumarka dowladda ethoobiya ay ku doonayso inay ku kobciso dhaqaalaheeda laakiin waxa uu diiday in la taabto saamiga masar ay ku leedahay biyaha webiga niilka dhinaca kale madaxweynaha masaarida ayaa afka ku balaariyey inuu xooga saarayo in la helo midnimada qaybaha siyaasadda ee masar mucaarad iyo muxaafadba si loo difaaco webiga niilka رغبة في تحقيق مصلحة الوطن أنا مستعد أن أذهب إلى الجميع فرادى وجماعات لكي نكون صفا واحدا madaxweyne mursi ayaa yidhi anoo jecel xaqiijinta danaha qaranka waxaan diyaar u ahay inaan aado dhammaan qof qof ama koox si aan u noqonno hal saf waa waxa hadda dalkeennu uu naga doonayo si aan u waajahno caqabadaha kuwaasoo caddaan ah لكي نواجه التحديات وهي واضحة arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda ethoobiya ay horay u sheegtay in biyo xireenka webiga niilka ee dhismihiisu ay bilowday inuusan dhibaato ku ahayn waddamada hela qulqulka biyaha webiga niilka sida masar iyo suudaan laakiin shacabka iyo siyaasiyiinta masaarida ayaa arrintaasi shaki weyn ka muujiyey xuseen saxnuuni v o a qaahira